la ifeeyo oo ka caafimaada oo ka caafimaada
bismi illaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka caafimaadka oo toddobaadkiiba saacaddu marka ay soo gaarta hadahan oo kale aad kala socotaan raadiyaha sanguuni muwjada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makaartaysa dhooble iyo nawaaxigeeda alaba barnaamijka caafimaadka waxaa idinla socodsiiya anigoo ah maxamed cali samow toddobaadkan waxaan diiradda ku saarayna barnaamijka caafimaadka sida kor looga qaadi karaa nafaqaynta caruurta yaryar iyo hoyooyinka goobaha caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee degmada dooble ayaa bixiya waxyaaba looga hortegi karo nafaqa darada soo wajahda hooyada iyo caruurta taasi oo halisa badan ay ka dhalan karto haddii aysan hooyada iyo caruurta yaryar ay helin nafaqa ku filan haddaba sidee kor looga qaadi karaa nafaqaynta caruurta yaryar iyo hoyooyinka su-aashaasi ayaan hordhigay qaar ka mid ah bulshada magaalada doobley iyo sidoo kale qaar ka mid ah dhaqaatiirta ka howlgasha xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee degmada doobley ugu horreyn waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada doobley oo iiga warbixiyey sida ay nafaqaynta caruurtooda ugu dadaalaan iyo sida ay uga xiran yihiin xarumaha caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka soo dhowow markuu hore magacaagu bilowlan magacaygu waa maxamed waxaad iga warbixisaa ee ka shaqsi ahaan ee reerkaaga iyo caruurtaada ma ka helaan ma kala tacaashaa dhanka xaaladaha nafaqa darada kulamana tacaasha xarumaha caafimaad aniga haddaan ka hadlo tan iyada shaqsi ahaan xaaskayga iyo caruurteyda waa la geeyaa way booqdaan meesha iyada marka xagga nafaqadana aad baa loogu soo dhisaa oo bajeerla iyo dhaqaatiirta ay soo siiyaan marka alxamdulilaahi darisyaha hadda aan dariska nahayna ayay saasoo kale way wada aadaan marka aad baa loo soo dhaweeyaa oo xagga aad baa loogula tacaalaa marka bajeeqlahaas iyo daawooyin hadda oo ilmaha ay kusoo noqdaan oo nafaqadaradooda taabanaya aad baa hadda loo soo dhaweeyaa dhakhaatiirta waana waana lasoo siiya bajeeqlahana way soo qaataan maaqaa xarun caafimaad ad booqatay ee caruurtaadana ay wajaheen xaaladaha caafimaad darro oo dhanka nafaqa darada ah ee maxaadna ka heshay xarumaha caafimaad
bismiillah maasha allah horta aniga shaqsi ahaan caruurteyda dhowr jeer ayaa la geeyey alxamdulilah rabbialcaalamiin ilmahayga markii la geynaya ilma aad u liita bay ahaayeen markii meesha la geeyin alxamdulilah ilmahii way ugu soo bogsadeen ilma aad u liito tabartooda ay laciif tahay bay ahaayeen marka markii meesha laga soo qaaday buskudkii iyo bajiiqlihii la soo siiyeyna alxamdulilah rabbialcaalamiin ilmihii ilmo oo brotiinkooda uu dhismay oo maasha allah ah oo awooddooda ay iskeentay miisaankoodii inta laga rabay tayadooda iskeentay yay noqdeen marka alxamdulilaah dad badan bulshooyin fara badan oo ku taxan oo saasoo kale bilcaanta umulaha ee la keenan waan arkay alxamdulilahi rabbialcaalamiin waa arrin aad iyo aad u muhiimsan marka waa aad arrin aan ku faraxsanahay bu nafaqada fariida ah ee ahmiyad intee la eg ayay bulshada ee ku nool degmada dooble ay u leedahay
abow muhiimad aad iyo aad u weyn ayuu uleeyahay sababtoo ah magaalada dooble waa magaalada dhaqaalaheeda u iska hooseeyo dadkeedana wuu iska tabarro uu badan yahay marka maadaama isbitaalkii oo bablikada ahaa oo haddana nafaqadii iyo buskudkii iyo bijiqlihii oo fri ah lagu soo kordhiyey oo la siinayo oo referaal ah oo hadda wax shilin oo laga rabo aysan jirin wallaahi waa arrin aad iyo aad u fiican dadweynahana aad iyo aad kaalmo ugu ah marka arrintaas waxay bablikada ah dee markii hore farmashiyo oo brevet ayaa jiray ama bijiqlaha haddaad soo iibsata marka dad kasta dhaqaalihiisa iska hooseeya ma awoodi karo marka aniga lafteyda dhowr jeer aan ilmaha geeyey oo xaaska ay geysay ama aniga aan geey marka waa arin um, saad aada loola tacaalayo dhakhaatiir aada iyo aada oo ku tixgelinaysa oo ku- ku qadarinaysa ayaa joogto marka markiiba eh, nidaabadii iyo- ama iyo buskudkii iyo bajoqlihii markiiba ilmihii waa loo bilaabay alxamdulilah ilmihiina aada iyo aada bay noogu reesteen waana soo dhaweynaya arrinta iyada ee maxaa ka mid ah waxyaabaha aad ka heshaan ee xaruntan caafimaad ee dhanka nafaqadarrada caruurta iyo hooyooyinka Een, aniga waxaa liigu soo dhaweeyey horta een, meesha cunuga waa la cabirayaa een, cabirka marka la cabiro waxay ku xiran tahay hadba canugaada intuu noqdo canugaada awoodiisa int meesha laga rabay iyo nafaqadiisa meesha laga rabay iyo meesha ay gaarsiisan tahay marka een, marka ayada ee socodka aad tagta cunuga laga cabiro buskudka iyo bajaqliyaa lagu siinayaa markaad qaadato soo celiyaa lagu leeyahay dib baad ugu soo noqoni markaad soo celiso haddana canugaadi waa la cabirayaa haddii uu canugaadi ee, tayadiisii meesha laga rabay ay gaarto een, waa lagu fasaxayaa haddii ay dhiman tahay intii nafaqadiisa ee wiilka canuga uusan aysan soo noqonin waxaa lagu haddana cabirkii waa lagu celinayaa haddana waa lagu sii wadaa meesha laga sii ambaqaadayaa marka abu alxamdulilah een, aniga markaad aan booqday dad aad iyo aad u wanaagsan dhakhaatiir aad iyo aad u wanaagsan oo ilmaha iyo umulaadka aad u tixgelinaya oo aad ba noo sugahaya ayaan meesha ugu tagay arrin ee canuga markuu nafaqadaran yahay haddii la keena oo daawooyin eh, iyo borotiin ah oo canuga jirkiisa dhisa oo nafaqada soo celiya sida buskudka bajaqla ayaa la siiyaa Een, marka waxaan leeyahay een, haweenku markay u- ay uur leeyihiin iyo markay umul yihiin intaba inay ku xirnaadaan ayaa muhiim ah si loo ogaado tayadooda iyo nafaqadooda halka ay gaarsiisan tahay waa tahay walaalaadeed umahadsan tahay ee maxaad baaqood u diri lahayd bulshada ku dhegaysanaysa awalan waxaan ku bilaabayaa een, dadweynaha ee, ku nool een, magaalada dhoobda iyo nawaaxigeeda ee, khaasatan haweenka iyo caruurta waxaan leeyahay een, ku xirnaada isbitaalka sababtoo ah een, waxaad ka helaysaan xagga nafaqada een, caruurkiina iyo bilcaanta markay uur ay leedahay iyo markay umul ay tahay intaba soo dhowo walaal magacaagu bilow magaceyga waxaa la yidhaahdaa muslimo xasan ee maxaad is leedahay ee way u fiican tahay nafaqaynta caruurta iyo hooyooyinka maadaama aad ee hooyooyinka nool aad ka mid tahay bay ugu fiican yihiin ciyaalka la- buskudka la siiyo ilmaha naf- la nafaqeeyo islaamaha nafaqada raadsadaan ciyaalkooda ku xiran kulli aad bay u fiican yihiin aad bay ugu wanaagsan yihiin wallaahi aad bay u fiican tahay annaga ciyaalka aad baa noogula daaweeya oo nol- nolol nafaqeeya aad bay u fiican tahay oo maxay ahayd buskudka baa nala siiya wax kale kulli baa nala siiya way iska fiican tahay aniga had cunugayga aad buu ugu fiicnaaday waxaa jira hooyooyin iska gadaa ee waxyaabihii iyo ee nafaqadii ay usoo qaadeen caruurtooda mise ayagaba ay soo qaateen ee maxaa talo oo siin lahayd hooyooyinkaas aniga waxaan dhihi lahay buskudka ha iska gadiino waayo dadka si loo lidin ku siiya ciyaalka u siiya hadda loo siiyo way ku fiicnaanayaan aad bay ugu quruxsanaanayaan adiga caruurtaada ka shaksi ahaan ee ma u siisaa nafaqada sida ay dhaqaatiirtu ay ku fareen ani haa sidee dhakhaatiirta igu farta waan u siistaa cunugayga wuu ku fiicnaa marka hore wuu liitay haddana wuu qurux badan yahay aad buu u fiican yahay kiilooyinkii wuu fiicnaaday maasha allah waxaan dhihi lahay walaal waad mahadsantihiin baan dhihi lahay weliba saas oo si ka fiican usii dadaalaan dhihi lahaa waa hagaag dhanka kale qaar ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka ee degmada doobley ayaa dhankooda iiga warbixiyey sida kor looga qaadi karo nafaqaynta caruurta yaryar iyo hooyooyinka doctore e maxaa mudan ma in eh, la sameeyo eh, si sare looga qaado nafaqaynta hooyada iyo caruurta magacayga waa maxamed cabdulaahi Ee, muddo badanna caafimaadka iyo howlaha nafaqada wax badanaan aad iyo aad ugu soo dhex juri caruurta iyo hooyada nafaqada ee, sida kor looga qaadi karaa waa arrin aad iyo aad wax badanna laga hadlay wax badanna tababaro ay ka siiyeen ee, hay-adaha wax badanna dad badan oo lagu tababaray ay joogaan xataa garuubo waxaa jiraan oo la tababara ilaa saddex bilood oo la- arrintaas laga wacyigeliya kow cunuga lixda bilood oo ugu horeyso waa in naaska kali ah la nuujiyaa naas nuujinta ayada oo lixda bilood tooska u soconaysa oo exclusive breastfeedingka la yidhaahdo waxaa waayaa aad iyo aad bay kor ugu soo qaadaysaa nafaqada hooyada iyo kan maxay aheedi cunugaba dhanka cunuga waxaa waaya nafaqadiisa wax kale oo u baahan yahay haddii naaskaas sida la raba ee, loo nuujiyo oo cunuga naaska ah habka loo baahan yahay si cilmiyeysan loo nuujiyo oo haweenka laga tababaro oo hooyada dhalaysa saa nidaamkay u qabsan lahayd cunugaas iyo bosishonka hataa cunugu qaban lahayd markuu naaska nuugaya ayee wax badan mataqaanaa qof mataqaanaa yaqaana ay tahay ama wax uun fikir ka haysto marka cunuga waxaa hubaal oo inta hadda la ogyahay waa in cunug nafaqaysan uu yahay oo inta ku filan nafaqadiisana uu haysta naaska cunuga uu si walba ugu deeqa dhan cunto dhan maxay ahaydee biyo ha noqoto dhan nafaqa wax walba dhan cunto ha noqoto inuu naaskaa lixda bilood oo ugu horeysa cunuga u anfacaya nafaqadiisana ku filan yahay oo cunug nafaqaysan noqonaya nafaqaysan mee korriinkiisaba sii dadaalaya oo mataqaanaa dhan maskax ka koraayo oo dhan jirka koraayo oo kubiciisa wanaagsan yahay ka wanaagsan marka cunuga aan sida la raba looga nuujinin naaska marka hooyada haddaan u imaadno hooyada xilliga uurka iyo xilliga nuujinta intaasoo dhanba xanaano badan ay leedahay xilliga nuujinta oo lixda bilood iyadana markaan kasoo qaadno nafaqeyn badanaa hooyada ugu jirto kow waxa maadaama naaskii uu lacag ahayn oo hadda wax lasoo iibinaya ahayn caanihiisa meesha qarashkii horta cunuga wax looga soo gadi lahaa oo lagu quudin lahaa ayaa hooyada u nagaadaya badelkeedana iidaa nafaqo ka dhigan karta oo waxay isku nafaqaysa ku soo gadan karta marka cunuga oo naaska sida tooska ee loo nuujiyo lixdii bilood ugu horo waana nafaqada hooyada waana nafaqada cunuga badelkeedana wixii la heli karaa hooyadaas ay isku nafaqaynaysa meeshii cunugii uu naaska bis nuugaya marka xilliga uurkana maamadaas waxaa waaye in ay aada u dadaasho dhanka nafaqada brotiinada iyo maxay aheeday iyo fruutiska iyo qudaarta iyo mataqaanaa qeybaha kor looga soo qaada nafaqada lagula dagaalamo oo nafaqa laga hela aaday u badan tahay nafaqa daridan lagula dagaalamo marka inta badanna haweenka tababaro loo qabtay iyo magaalooyinkii iyo wixii iyo shaqaalihii iyo aqoontii oo badatay waxaad moodaa in hadda inkastooy dhacda maamooyin dhiigyari ay ku dhacda in hadda inta badan maamooyinka ay ku dhalaan si ay nafaqadooda hadda hoos ayagoo naheen inkastoo jiraan kuba ayaga naftooda laakiin iska dhiig yar aho dhiig lagu xiro oo mataqaanaa dhanka ayagana way dhacda ayagana aad ay badanta arrintaa nafteeda wixii caanaha ha noqoto hilibka ha noqdo qudaarta cagaaran ha noqoto waxaasoo dhan iyo yaa u noqonaya nafaqa marka xilliga uurka ay leedahay xilligay nuujinayso intaas hooyada iyo cunugaba sidaas way cunugana haddaan kusoo laabto markii lixda bilood uu dhaafo in mataqaanaa wax looga kabo waaya oo yaroo aada u jiracsan oo mataqaanaa si haddana uu markaa dee cunuga jirkiisa waa weynaada caanihii waxyar ka dheeri u baahan yahay marka nafaqadaa horta sidaasay ayay mataqaanaa ay muhiim ugu tahay hooyada iyo dhallaankaba digtore sidee ayay u shaqeeyaan xarumaha caafimaad ee degmada dhoobley ee dhanka nafaqeynta caruurta iyo hoyooyinka xarumaha caafimaadka intaan ognahay way dadaalaan way dadaalaan wixii tabartooda eenaa kolleytaba ma hagradaan intaan hadda aniga aan xasuusto waxa hadda ugu badan oo lagu kabanaa oo nafaqadaa lagu kabo ilmahana waxaa waaya intaan ognahay buskud bajiiqa waaye balambaneedka bahalka loo yaqaano waa ina bixiyaan sinta tabartooda iyadoo lagu salaynayo muwaaga cunuga sidii nafaqadiisa tahay si uu dhedhexaad tahay iyadoo noocyihiisa lagu kala salaynayo aad ba hadda wixii hadda caafimaadka ee meesha ayada way ku fiican tahay xarumo maxaa jira oo ayagana s c ah oo lagu ilmaha aadka mataqaanaa u liita la seexiya caanahaas ayagana f seventy five kaas ayaa ayagana u fiican ayaa lagu quudiya ayagana sidaan hadda dareemaya ayagana xarun baa jirta oo ilmaha la seexiya intaan hadda ani ogaa marka xaruntaasna dadaal badanaan ku ogaa inay siinayso caanaha f seventy five kaas inay siiso oo ilmaha ay kubcaan oo soo noqdaan oo jirkooda soo noqdo nafaqadooda soo noqoto ilaa discharge laga siiyo oo cunugii isbitaalka laga soo saara ayagoo weliba sidii lagu seexiyay aada ugu bedelan ayaa mataqaanaa ayaa jirto aad bay marka ay ay u dadaalaan marka nafaqooyinka la siiyo aad bay marka iskaga tara badan yihiin waxa nafaqada laga hela intaas oo furuudka iyo qudaarta iyo wax walbo dheefta xoolaha ka timaada ee sidii wax loo heli karo hataa cuntooyinka qaarkana waa waa jirdhisid oo nafaqadaas qaarna waa tamarta hataa cuntooyinka tamarta canjeelada bariiska ciddi cunto waxaa waaya waa waxa lagu shaqeeyo tamarta laga helo oo mataqaana aad iyo aad ayagana dadka u caawinaya waaya wax walba cuntoo la cuno waa waxay ka qayb qaataan in nafaqa daridii ay ay yareeyaan
doctor aad iyoad umahadsan tahay haddii la waayo mise aysan helin hooyada iyo dhallaankeedaba nafaqo ku filan maxaa ee, ka dhalan karaa halkaas
nafaqa darida hadday baahdo wax badan baa ka dhalan karaa wax badan baa ka dhalan karaa nafaqa darida hadday baahdo qodobka asagee waxaa waaya nafaqa darida hadday baahdo haddee bulshadiiba farahay ka baxaysaa oo inay la daalaa dhacdo culays badan iyo cudurro badan iyo admission badan oo isbitaalki ah iyo mataqaanaaye budgetkii oo laga yaabay inta nafaqa darida ay soo ridinaysa iyo waxa loo hayo inay isku filnaan wayso marka nafaqa darada oo baahda aad iyo aad bay ilaahay waa kuu roon yahay ay maxay aheedi ay u daran tahay inta kale nafaqada iyadana saraa loo soo qaadi karaa waxaa looga soo qaadi karaa nafaqaynta iyadana caruurta iyo hooyada in wacyigelintaas laga wacyigeliyo dhanka shaqa shaqaalooyinka xaafadaha ku jira iyo kuwa xaafadda wareega inay u tababar yihiin sidii oo nafaqada hooyada iyo cunuga looga looga wacyigelin lahaa iyo waxyaalahaas looga jaahil bixin yahay horta u baahan yihiin marka hooyadaas iyo dhallaanka wax badan baa nafaqadooda marka kor looga soo qaadi karaa oo sare looga soo qaadi karaa nafaqada kor soo aadana nafaqada kor soo aadana waa bulshada caafimaadkeeda iyo baraaraheeda iyo cuduryarideeda iyo mataqaanaa iyo wanaageeda iyo faraxeeda ayaa aad iyo aad ugu jirto marka sidaas ayada e waa nafaqada oo kor loo soo qaado aad bay bulshadu muhiim ugu tahay waxaana ku boorinayaa dadka shaqaalooyinka ee markay imaadaan xarumaha dadka adeegga soo doonaya inay u sharxaan ee daqiiqadaha yaroo meesha joogaan in qof u sharxa loo sameeyo sida nafaqada ay u qiimo badan tahay sida loo quudin karo iyo waxyaalaha haddii mataqaanaa nafaqa darida astaamaheeda soo baxaan oo loola soo degdegi lahaa oo meelaha xarumaha loola soo xiriiri lahaa maxaad baaqood u jeedin lahayd ee, dadka danyarta ah oo barakacyaasha ah ee, si ay ugu xirmaan xarumaha caafimaad ee laga bixiyo ee, nafaqada caruurta iyo hooyadaba waxaan baaq u dirayaa eh, dadka eh, iska danyarta eh, oo barakacyaasha eh oo ku soo eh, degan buulasha iyo daafaha iyo dadka ayaga dadka ayaga ee waa horta dad aad iyo aad ilaahay ha noo wada gargaaro eh, soomaali meel walbay joogto waa iska dhiban tahay wax badanaa dadka iskiga habseen horta dadka si qaas allah u gargaaro cid maanta buul inay deganaata ama mataqaanaa iska rafaadanaata jecel male nin walbaba noloshiis inay macnaha wanaagsanaato aad u jecel yahay danta ayaa marka ayada ee sidaa ayada ee keentay marka waxaan baaq u dirayaa maadaama ay la daalaa dhacaan dadka ayaga oo danyarta ah ay la daalaa dhacaan ay ula daalaa dhacaan eh, nolol maalmoodkooda waxaa marka jirta eh, in wax badan ay dhanka nafaqada ka halaawdo waxaa ka mid ah in cunugii lasoo haddii lasoo siiyaa xaruntii caafimaadka uu tegay cunuga buskud bajiiq iyo asagii oo mudnaa oo karateeriyada soo galay oo marka buskudka lagu siin lahaa ku jiro oo la soo siiy oo muwaagiisa ilaban yahay laga yaabo qofkaa danta yardhe inuu galaas caani inuu ku gado oo haddana ilmihii cadays ugu dhigo uu u sameeyo oo sidaa ayada eh waxay cunuga lagu kaalmeyn lahaayo xaruntaa laga soo siiye la gado oo la iibiyo marka taas ayada ana aad iyo aad bay u nafaqada eh, darida ay u baahinaysaa iyo in laga hortegi waayo wax laga qaban waayo dadkii la tacaalaya dadaalkoodii uu meesha ka baxa marka maadaama ay yihiin dad nolosha saa ugu iskaga eh, iskaga mashquulsan inaysan ciyaalkii iloobin ooy maamada hadday suuqa aaday cunugeed dusha ku ku wadata ay ka warqabto oo wixii lasoo siiya aan laga iibsanin oo mataqaana cunuga wixii xarumaha laga soo siiya ee laga iibsanin ee reeraha hadda cuntada laga helo oo suuqa available-ka oo iska raqiiska ah ayaa nafaqa badan laga helaa dad badanoo waxaa jira lacag haysto ay nafaqa darri ku dhacday aa aad u jiraan kuwa aan lacag haysan oo ay nafaqadooda fiicantana waa jiraan waxaa yeelaysa waxaa waaye cuntooyinka yar oo laga hela meelaha deegaanka iyo wixii aga hareerahooda iska cunaan kadibna nafaqada kuma xumo kuwa kaloo ayagana lacagta haysta waxaa laga yaabaa inay wax doondoonayeen oo sid kale nafaqa darri ugu dhacdo marka dadkaas eh, inay wax badan oo iska haystaana nafaqo u noqon kara ilmahana sida ayada ee wixii nafaqa darrida ay hayso loo soo loo siisi inaana laga gadanin intaasaan ayaan ugu baaqayaa dadka bismillaahi raxmaan raxiim walaal kusoo dhawow wareysiga idaacadda sangooni ee barnaamijka caafimaadka waaleykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacayga waa ciblo msajkan bosnia ayaan joogaa waxaan u xil saaranahay xagga haweenka sidee loo caawin karaa caruurta ee nafaqadarrada ah iyo waxyaabaha ee m c h-ka bosnia uga qorshaysan iyo siyaabaha aad u caawisaan dadkaas Een, caruurta ee nafaqaysan waxaan waxaan siinaa buskut buskutkaasoo laba nooc kala ah midna mobile teamka oo xaafadaha wareeg ayaa bixiyo kan kalena xarunteen ayaan ku bixinaa wixii markaas sii liito oo caafimaadkooda hoos usii dhacso oo qolka sii u baanana istaalka ayaa u gudbinaa
ee ee dadkaasi qaxootiyada ah dadka tabarta yar ee mase waa tagtaan ee goobahaasi idinkoo isla markaa ee eegayo ee dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ka jira meeshaas haa waayo dadkan waa dad barakaca oo soo barakacay een, caafimaad ahaan markaan msahajka inoogu imaadaan waa caawinaa een, wixii daawooyinkoodii iyo kaniinahoodii maxaa la dhihi jiray iyo buskudkoodii waan siinaa haddii ay- dadkaas ayada een, xanuunkooda uu saa-id usii xanuun badan yahay een, waxaan la kaashanaa dhaqaatiirteen naga sii waaweyn isbitaalka ama meeshan ee siiga ayaan u dirnaa ayagaas waa dad iska masaakiin oo muslimiin ah marka waan caawinaa intii karaankeena oo ilaahay naga soo qaaday oo caawitaanka wixii nagu filan waan siinaa
ee waa tahay ee ma jiraan tiim idinka idinka mid ah mise idinkaba dhexdiina ah ee taga meel goobahaasi ee ee xeryahaasi qaxootiga isla markaana soo indheindheeya dadkaasi iyo caruurtaasi nafaqadarrada ay haysa way jiraan la- waa kooxda ee mobile teamka ee aado banaanada ayaa naga aada dadkaas Ee, waa tahay markaad fiiriseen robootyada idinka yimaada mise dadka ay dhaqaatiirta aad u dirtaan halkaasi ee, inta badan robootyada idinka keenaan ee, ma caruurta markaad fiirisaan nafaqadarrada heer intee laeg ayay ka marayaan saa-id ayay nafaqo darada ay u badan tahay iyo dhiig la-aantaba saa-id ayay u badan tahay marka waa un wacyigelin un baan u sameynaa wixii ilaahay naga soo qaadana waan siinaa ayaga waa tahay ee, dadkaasi tabarti yar ee, isla markaana aada ugu fog xaruntan halkan ku- ee, ee, sidee usoo ateenda gareeyaan mise ay u imaadaan xaruntan maadaama ay ka fog tahay ee, ay ku yeeshay magaalada gudaheeda ee, qaab sidee ay idinku yimaadaan ay idinla soo xiriiraan Een, kuwo way noo imaadaan eh, kuwa kale een, communication wax laa loo sameeyaa oo wacyigelin ah Een, tiimka ayaa marka uu banaanka aado ayaa wacyigelin usoo sameeyaa Een, markay soo cabiraan kuwa ayaga ee buskudkooda gali karana way siiyaan kuwa kalena isbitaalka ayay usoo di- usoo diyaraan marka wacyigelintaas qofkii loo sheegay qof kale ayuu soo sheegayaa meeshas ayaa saasaa loo soo diraa oo loo dhahaa isbitaalka taga ama m c h ka taga marka wacyigelin ayaa boqolkiiba sagaashan loo sameeya wacyigelintaas ayay ku yimaadaan xarunta caafimaadka
Ee, waa tahay aadaad umahadsan tahay Ee, heerka nafaqa darro way kala tahay ee, siday dhaqaatiirta ay sheegaan Ee, markaad fiirisaan i d b s ka heerkooda nafaqa darro iyo caruurta iyo idinka ee, heerarka nafaqa darra sideed wax u kala siisaan qaabkeed
Een, annaga ka m c h ahaan een, waxaan siinaa buskut boorishna ma bixino Een, buskutkaas ayaa laba nooc kala ah sida hadayta horeba aan kuu soo sheegay kooxna waa koox een, o t p la dhahaa kooxna waa t f c ga t f c ga waa mobile teamka banaanada ayay ka soo qaataan kuwa hoos oo nafaqadooda hoos ay tahayna halkan ayaan ku siinaa ayagana msihajka dhexdiisa waa tahay doctors aad baad umahadsan tahay ugu dambeyn baaqaaga ugu dambe aad u jeedin lahayd ee, dadka i d b s ka ah ee, isla markaana caruurtooda nafaqa darrada ay haysa guryahana ku haysa aan la imaanaynin ee, xarumaha caafimaad sida m c h ka bosnia iyo m c h-yada kale maxay tahay baaqaada aa u jeedin baaqi aan u jeedi lahaan dadka walaalaheen ee i d bska waxaan ku wacyigelin lahaa inay xarunta caafimaadka ay imaadaan markii fariinta loo sheego la dhaho isbitaallo ayaa jiro isbitaalladana way badihiin mchada way badihiin inay soo booqdaan ayaan kula talan lahaa dadka walaalaheena waaga guud ahaan dhegaystayaal waxaa intaasi nooga eeg barnaamijka caafimaadka ee aad kala socoteen raadiyaha sanguuni muujada siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba makartis dhoble iyo nawaaxigeeda barnaamijka waxaa idiin soo diyaariyey islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cali samow intaan barnaamijka mid lamid ah aan dib ugu kulmi doono dhegaystayaal waxaan idinka tegayaa sidaa iyo ammaan allah
Oh, caafimaadka